kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka maalinta axadda ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii afar iyo tobankii bishii oktoobar sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ay dad ku dhow lix boqol oo qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgoyska kilomitir shan ama zoobe ee magaalada muqdisho waxay ahayd gelinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaraxu ka dhacayna waa isgoyska isku xidha qaybo badan oo magaalada muqdisho ah iyo deegaanada kale ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayey ka agdhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgoyska oo ay ku yaalaan hoteello maqaayado sandaqado ganacsi iyo dukaamo haddaba sannad kadib aan dib idinkugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa tagtay warbixintanna nooga soo dirtay
goobta oo ah suuqiisgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saamaysay waxaa hadda ka bilowday dibudhis lagu samaynayo waddada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumo hay-adeed ganacsigii halkaasi ka jiray ayaa mar kale dib u soo noqday muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehlada dadkii dhibaatadu saamaysay ay weli dareemayaan magacaygu waa cabdulaahi cali maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qaraxa u dhacaya alxamdulilah meeshaanaan ku lahaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo howshaanaan ku haysta kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray gabadh aan qabayna horteedii fadhisay caanugu gadaysa ayadana meeshay ku geedatay alxamdulilah haddana meeshaan fadhiyaa waana muddo hadda ay ka soo wareegtay hal sano weli dhaawacayna kama bogsoonba sida gacantoo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkao dhan ba waa gubtay lacaysa ani markaas waxba kama ogi waa mibeelay anoo dhaawacaa lai qaaday difeeraa lai geeyey meeshaa laga qaaday turkiyaa laga qaaday ankaraan joogay muddo labaiy toban maalin kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo lix biloodaa ka soo wareegtay markaas kadib waa laysoo qaaday intaa lay keenay waddanka markaan kusoo laabtayna anoo dhaawacaa haddana shaqadii sii bilaabay meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed ugu raadina nolosha wallahi alxamdulilah kulle adigu waa dareemi kartaa awal laba qofaan ku wada shaqaynaya nolosha hal qof oga baxay maanta labada qof waxay qabanaa maanta ani keliya iyo hortaada raxiil aadan maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socodsiin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed bannaysay si ay nolosha qoyska u daboosho isla isgoyska sooba halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay labadooda shidaal ay caana gelayn walaashahii iyo hooyaday meesha markaan kusoo laabtana iyadoo gumanaysaa imaada maydkoodan waayey annagii aa dabka ku dhex sigtay haddana dabka ku dhex dhici gaaray nimanbaa ay qaadeen gurigaa la igeeyey subaxda marka waag bareedan soo naxa istaalada aan tagana waa waaye meeshiina waxaa la yidhi waaba gubatay oo dadka ma arkaysa laba bilood cawal maraan ka maqanaaya imaada nin kastoo ganacsiga hore aan la arkayn adigu aana gaarin macnaha hooyo inta qaban jirtay inta taraankayga waa qabtaa saa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiyaa qoysas badan ayaa weli la tiiraanyeysan musiibadii dhacday waxaana ka mid ah cumar xaaji maxamed oo ah aabba naafa ah oo laba caruuroo uu dhalay uu ku waayay qaraxii soobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska soobe ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba-ay qaraxii dhacay walaadii kulli un afar bil kadib aan u malaynayaa inaan inaan furay ganacsigii aan bilaabay ilaa markii hore tacsi iyo lama filaan ayaan la kulmay oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehe lahaa yani maskaxdeyda maskax degan ma ahayn shaqana ma aan qaban karin meeshii hore meeshaas rajo ma laha sababto meel aad ilmahaaga ku waysay alxamdulillah inaad adigana aad fadhiisato yani waa nacasnimo yani alxamdulilah meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato aan jeclahay marka aan maraayo oo gaari aan saarnay gaariga in si dhaqsa meesha in liigu guddiyo aan jeclahay aamino xaaji cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa v o a uga warantay wixii laga bartay dhacdadii zooba ka dhacday waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise ee ilahi waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuusan na tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto markay wuxu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco wax wax walbaa waxbaa laga bartaa wixii marka aan ka barto waxay ahayd inaan haysanno soomaali isjecel israbta isku naxda oo wixii halkan ka dhacay soomaaliya meel kastoo joogto qof kastoo soomaaliya meel kastoo jooga xanuunkaas uu taabtay waxaan ka barannay inaan haysanno marka soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanaan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka soomaaliyeed isku xihan yahaan ka barannay waxaan ka barannay haddaan annagu soomaali haddaan nahay iskaashanno inaan wax qaban karno waxaan ka barannay waxyaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno oo isku filnaan karno si kastoo ay tahay sanad kadib dadka soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee afariyo tobankii oktoobar labada kun toddoba-iyo tobankii lala eegtay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay seenab abukar maxamed v o a muqdisho
mahadsanid sayid abubakar ayay ahayd oo warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo dirtay qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhaca soomaaliya iyo afrika iyo mid ka mid a kuwii ugu weynaa dunida waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer muqdisho guud ahaan dadka soomaaliyeed afar iyo tobankii oktoobar horta waxay u ahayd maalin madow waxay ahayd maalin aan weli taariikhda soomaaliya soo marin caashe shaacuur ogaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada muqdisho waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan caasha waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda soomaaliya u xil saartay gurmadka maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato ilaahay subxaana watacaala ummadii uun inta harta allah u dambi intii dhimatana allaha u naxariista inta harta allah ka badbaadiye laakiin halaag badan baa ka dhacay niman iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen ay shaqo soo aadeen caruurtoodii guriga ku sugaya maydkooda loo geeyay in badan oo xisaab lahayn oo mid aynu boqol ahayn oo laba boqol saddex boqol ahayn ayaa caruurtoodii oo sugahaya maydkooda loo geeyey meelihii ay ku ganacsanayeen dukumdaanka dhulkay la nimid naqatay waa maalinta ugu xumeed haweenka muqdisho ku nool abad soo gaarta maalintaasay ahayd
dhinaca kale xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka muqdisho u saameeyey wuxuu ahay mid tiiraanyo aad u weyn dadka ku reertay alxamdulilah ilaahay intii uu talagalay oo kuba ku baxday de maantana waa un laga dhaqday oo dadkii way nool yihiin dadkana hadda tiiraanyadii xooga badneed xasuusteedii weli kama ayna goyin xaqiiqada taas waa saraakiisha sirdoonka ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga t m ka ah ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in khasaare intaa la eg uu geysan karay sida uu ii sheegay taliyihii nabad sugidda dowladda ee xilligaasi cabdulaahi maxamed cali sanbulolshe oo aan kula xiriiray qadka telefonka ee magaalada nairobi ilaa horta markii intaba anaga waxaa lai sheegay gaariga intuusan qarxa samaynin ayaa lai sheegay oo waxaanu isku dayna iska tayna joogtay banaadir ayaa gaarigan kasii ka shikisay muddaa meesha lagu hayay waxaan u diray aniga gaarigii la socdo baabuurkan jaamarka ahoo marka qaraxyada la sameynaayo hatiya intii ka gaarina wuu kasoo baxsaday meeshaan oo mashquul heeday oo dad aada u fara badan iyo gaarida aada u fara badan iyo ganacsi aada u fara majeedaan ayay isqarxay ciidamadana markiiba adugu muddo labaatan dabeegelahooda xooggooda ay gaareen intii qaraxaas ama dhibaatadaas mid hadda kahor magaalada soo martay ama wadanka soo martay ma ahayn si hadda oo loomana diyaarsanin gurmadkeeda iyo qabashadeeda laakiin waxaan aaminsanahay in oo si fiican oo habaysan looga jawaabay marka meesha markaan tagnay dhinac kasta dhismayaasha waa wada balgursanaayeen dadaa kuhoosiyey si markaas gurmadkuma habaysnayn ama ha noqoto ambalaasyada ama ha noqoto gaadiidka waaweyn oo ama baldoosarada ah oo guryaha dunida ka qado dad ka soo saara ama maamulka meesha
booyad shidaal oo halkaa maraysay xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay holac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wejiyadooda la aqoonsan waayey qaraxaasi kadib hay-adaha dowladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen kowdii bishii janawari ee sanadka labada kun siddeed iyo tobanka laba bilood kadib qaraxa ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen cabdiweli axmed diiriye cabdul cabdi warsame iyo xasan aadan isaaq iyo mukhtaar maxamuud xasan halka kuwo kale la xukumay iyagoo maqnaa xukunadu waxay isugu jireen dil xarig iyo sii daynta qaar lagu waayey eedihii loo haystay waa kan samboloolshe mar kale aniga ma kolba markii aan tagay ugu dambeysay waa anigu waxaan ugu ahay midka baabuurka laba makaano ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airboortka kiisa ku qarxo qofkii weli la qabtay oo runtii xog fara badan iyo sida abaabulka loo soo sameeyey iyo meelaha aan ku wajahnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaasoo dhan waxooga laga haayay iyo kooxdaan sida ushaqeyso iyo koox kaletoo lagu lagu soo qabtay baabuurkooda la xiri wax la xiriira ayagoo kolba baarista socotaana ugu dambeysay qaarkood waxaa laga sheegay in la xakumay qaarkood kalena dabcan waxaa laga sheegay in la daayay marka kolba dawladda ayaa la weydiinayaa halkay raggaas ku dambeeyeen anaga ayaga xagga ku jira oo baaritaan ku socdo baaritaankana horumar weyn laga gaaraya ugu dambeeyay xasan cali shuute waa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ee xukunada qaaday waxaan weydiiyey halka ay eedaysanayaashaasi intooda la xukumay ay ku dambeeyeen waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay maxkamadda hay-adaha baarista dhankooda waxaa kasoo gaariya xafiiska xeerarantaba shan qofood oo lagu dacweynayo inay arrintii ka dhacday zoobe afar iyo tobankii octoobar ay mas-uul ka ahaayeen tiro dhar jeeraha la maxkamadeeyey laba kamida dadkii lasoo dacweeyey maxkamaddu waxay ku weysay dembiga lagu eedeynayo oo ahaa inay kulug lahaayeen arrintii zoobe ka dhacday halka saddex qofood oo kale lagu helay dembigaasi oo mid kamida lagu xukumay ciqaab dil ah oo ah oo kaasoo ah runtii inuu lugta ugu weyn ku lahaay maal maxaa la dhahayay dhibaatadii dhacday kii ninkii hagaaya ahay oo gacantii shaqada ka waday magaalada muqdisho oo shabaabka mas-uulka uga ahayd oo qaybtan maxaa la dhahaya qaraxyada iyo waxay ku ugu yeeraan amniyaadka mas-uulka uga ahaa oo ahaa ninkaasi xasan aadan isaaq wuxuu maxkamaddu ku heshay inuu waxyaabahaasoo dhan iyo dhibaatadii dhacday mas-uulka iyo gacanta koowaad oo isaga lahaa saasay maxkamadda waxay ugu xukuntay qaab dil ah wuuna xiran yahay runtii arrintiisii halkaasay ku dambeysay halka qof kale oo oo oo asigana gaariga lahay la yiri maxkamaddu ay ku xukuntay ciqaab xabsi daa'in ah qof kalena cabdiweli ladahay asigana ay ku xukuntay ciqaab xabsi xabsi gaaban ah marka kan dilka lagu xukumay goormaa la fulinaya dilkiisa
waa borosaysu ku jiraa qofka annaga maxkamadaan nahay qofka mar haddii la xukumay oo ciqaab dil lagu xukumay oo isaga naftigiisa racfaan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu sugayo keliya u waxaa waaye maxaa la dhahaya in xukunkaas la fuliyaa brocesoo ku jira wax hadda oo maalin hebel iyo maalin maalin kale aan tilmaami karna maaha oo waxa waxaa wax brocess ku jiro iyadoo mar naftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xilliga uu dhimanayo wax anaga gacanteena ka weyn oo ka baxsan ay tahay marka yaa xaqiijinaya markaad qofka xukuntaan eed xabsiga u dirtaan la sii hayo qofkaa xukuman in xukunkii lagu fuliyey iyo in xabsiga musuq maasuqii si kale looga sii daayo yaa xaqiijiyo oo shaqo kule arrinta ma la sii day karo qofkaasi iyo afraadii ka horreysay maxkamaddu ay ku heshay dembiyada waxaa la geeyay xabsiga dhexe xamar ay ku jiraan waxaa arrintaasi kormeero oo gacanta horta ku hayo ciidan la yihahdo ciidanka asluubta oo kormeero ilaaliyana halkaasna ku dhaqan geliyay dadka ku dhaqan celiyay dadka xabsiyada lagu xukumay kuwa dilka lagu xukumayna meeshaas ku haaya waxaa intaas sii dheer inay kormeeraan xaydhaalantii oo marka hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo iska kaashanayo hogaan kormeer ciidanku leeyihiin asriibta leeyihiin iyo iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan suuragalna ma naga karto qof xidhan oo xabsi ku jira in la sii daayo maxkamadii xukuntay in laiska sii daayaa suuragal wax suuragala kama ma ah
qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xoogganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al-shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sannadkii labada kun toddobadii sidii weerarkii ismidaaminta ahaa ee xafladdii qalinjebinta ee shamow sannadkii labada kun iyo sagaalkii al-shabaab ma aysan sheegan weerarka afar iyo tobankii oktoobar sidaas oo ay tahayse waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen khubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo alqaacida dhegaystayaal intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ee sannadkii hore muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sannad ku buuxsamayso haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka muqdisho su-aashaasi ayaan hordhigay caasho shaacuur ugaas dadka soomaaliyeed horta wax ma bartaan ilaahay subxaana watacaala iska taa waa dad aad iyo aad u muslin ah waxaase laga bartay maalintaa ka bacdi qof kasta oo magaalada muqdisho joogtaa inay iswaadiyeyso oy ogaato oo xoolahooda hal meelay u dhoobnaayeen qof walba qof walba markay waxeeda gadato dukaankay dhiga jirtay hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa baabuurka ninka gataa baabuurka ninka wataay markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqaysto ama mootada ku haysta waa iska dhex dhigan jiray waa kala baxaan hadda maalmahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shilin oola xoolahooda gurteen maanta waxyaalo badan oo laga bartaa jira magaalada oo laga barto aad iyo aad looga bartay wixii dhacayna haddii in la iloobaa waaba shakiba kuma jiro gaal iyo islaan cid kasta haddii wax dhacaan waa la iloobaya waayo noloshu waa so-ee nolosha loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay laakiin reer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay u moolayn mahayo inay saa lu iloobayaan arrin saa lagu iloo taasi waa ka weyn tahay toban qofood labaatan qofood oo isku familo isku guri kasoo baxaa dhintay brofesor maxamed mukhtaar oo bara ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalkan maraykanka ayaa qaba in afar iyo tobankii oktoobar aan loo weyneyn sidii ay ahayd dadka mas-uuliyiinta noo ah ama madaxda dalka ka ah nooc kastaba ha ahaadeen leadership leadership quality baa loo baahan yahay hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay umalayn maayo soomaalidu inay adkaysi iyo waxaas ay ka tahay waxaani waxa weeye yani waa soomaaligu waa aadami wey maraykanka oo kale wey dareenka dareenkan uu leeyahay maraykanka uu leeyahay kan carabta uu leeyahay buu leeyahay qof yani qof waliba maaragtay waa waa bani aadam baan wadanahay laakiin xusuusta waa wax muhiima runtii xusuusi ilahay wuxuu ku leeyahay xusuusi dadka fa ina dikra tanfacu lmuminiin yani masalan hadda haddii aan idhaahno bisha afar iyo tobankeeda octoobar ayaa waxaan dhahay waa inay ahaataa maalin soomaali kasto maalintaas inuu soo xusuusto oo leeyahay waa maalintii xasuuqii dhacay zobe waa in la yidhahda mugtahay weli ma hayno oo lama magacaabin masalan maalintaas inay tahay maalin qarameed waa in la sameeya meel lagu xusaayo oo la calaamadeeyo oo la yidhahdo ash baa la yidhahda oo meeshaas la yidhahdo halkan waa meeshii xasuuqaasi uu ka dhacay oo qof allaale qofkii meesha maraayo xataa oo arkaayo oo dareemayo subxaana allah waxaasaa meeshaas ka dhacay oo lagu qoro magacyadooda waxaasoo dhan ba maqan haddaba sanad kadib maxaa iska bedelay ammaanka muqdisho waa kan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi sambalooshe oo isbarbar dhiga runtii waxaa layi sadar muqdisho arag ka dhan anagu hadda ma rabo inaan ku rurto xaaladda ammaan darrada iyo sida oo dib u dhaca weyn ay ku yimin xagga horumarka laga samaynayo ammaanka iyo la dagaalamka al-shabaab laakiin waxaa muuqda in dib u dhac ballaaran oo ku yimaada arrintaas la dagaalamka al-shabaab iyo horumarkii amaanka laga sameyn lahaa markaas octoobar afar iyo tobankeedii sanadkii hore ciidan culus oo nato lahayd oo boliis lahaa oo military lahaa oo ku kalsoon meel alla matri loo diro inuu weeraro waxna ka qabto hadda ma jiraan ciidamadii waa kala farsateen ka badan waa isku dhex yaaceen bal inay hadda ummadda waxu karaan iska dhaafo ayaga ayaa dadka khatar ku ah inta ka warqabo magaalada muqdisho marka runtii dib u dhac weyn ayaa ka yimiday berigii horeeto focuska waxaa la saari jiray dhismaha ciidamada midaynta ama waxaana leeyahay integrationka ciidamada gobolada inta laga keeno muqdisho ama meelo kale lagu tababaro ayadoo ma jirto iyadoo sababta ay tahay isfaham la-aan udhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii waxaa kaloo jira ammaanku mar walba waxuu iska halaacsanaan jiray laakiin mar haddii istraatiijiya ay ay tashidato lix cusub iyo duduulo cusub iyo momentum cusub ayaa la abuuri jiray wax hadda creativity ah ama dadaala ama horumar oo laga sameynaya ma jirto mid haddii tashidato waa la iskaas fadhinaya wax weyn oo hadda horumar oo laga sameynaya lama arko marka waxaan dareensanaya dib u dhac weyn inuu jiro marka waxaan aaminsanahay in sibdara ay tahay meesha shal la joogo meel ka hooseysa ama ka dambeysa in lagu qabro
brofesor abdiire cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda qatar ayaa isna jawaabtan bixiyey wallahi hadda anigu qiimeynteyda waan mar dhowaan dalka kasoo noqday qiimeynteyda waxa waaye horta guud ahaan istaraatiijiyo oo amni oo cusub oo wax ku oola oo ka duwan sidii hore oo hadda qolada hadda meesha jirta ay la timid oo saameynteeda la arkay ma jirto marka wixii hore loo sameyn jiray unbaa la sameeyaa oo ah ciidamadii qabaa'ilka iyo amisom iyo wixii iyunbaa hadda intii baa la isticmaalaa intii meelaha kusoo bergeli jirtay in la kasoo gashaa marka in shaksi shaksi lagu bedelaa way dhacdaa laakiin hadda barnaamij amni oo oo dhamaystiran oo runtii dalka oo dhan loogu fakaray ama caqli fiican oo meesha ka keenay anu kulley ma arag rofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota ayaa isna qaba in istaraatiijiyaddii amni ee dowladda aanay waxba iska bedelin sanad kadib ilay horta dadkii ku dhintay dadka allah u naxariisto kuwa laga tegayna samir iiban allah ka siiyo kuwa dhaawacmana ilaahay si deg deg ah ha u bogsiiyo markaynu u noqono usoo noqono arrinta maxaa isbedelay runtii wax weyn oo isbedelay ma jirin nasiib wanaag may dhicin tii dhiilada mid lamid ah waddanka gudihiisa kamay dhicin gaar ahaan magaalada muqdisho marka ilaahay taa in loogu mahadnaqo waaye markay noqoto siyaasadda dowladda dhexe ee magaalada muqdisho fadhida ma arkin dhowr jeerna waan tegay sidii octoobar ah qaraxaas u dhacay waddanka iyo magaaladaba ma arag waxaad odhanaysid isbedel baa dhacay waxaa jira iska hadal odhaaxa oo ay madaxdu tidhaahdo had iyo jeer markay diilacaynkan ay timaado laakiinse hadalkaasi intiisa badan raad ma yeesho walaal markay noqoto ficil loogu gargaaraya dadka oo guul lagu keenayo ma arag walaal
dhammaan madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii soo maray soomaaliya tobankii sannadood ee ugu dambeeyey waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax kaqabashada ammaanka waxaa caado u ahayd inay xirtaan darayska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna al-shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay sii abaabusho oo ay fuliso qaarkood waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda koorga bishii februari sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ayaa madaxweyne loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo xilligaas oo uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ammaanka wax ka qabanayso haatan muddada jiritaanka dowladda laba sano waxaa uga harsan dhowr biloodun qaraxii zoobe ka hor iyo kadib madaxweynaha soomaaliya waxa uu sameeyey ballanqaadyo noocaasi ah aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne farmaajo wakhtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyey waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyoaan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawinno wax wax badan baan u baahannahay inaan qabanno oo qabyanaga ah oo aan doonayn inaan dhammaystirno laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqayno dalkan muddada yarta aan haysanno inaan gaarsiino horumar la taaban karo dibudhiska dalka dib u horeynta dalka dib u soo nooleynta dhaqaalaha waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarinno dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo shabaab dalkaan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxaa yeele annagaa xaqah annagaa ummadda matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda soomaalida rofesor samater ayaa su-aashaasi ka jawaabaya horta walaal diilada taalla waddanka way ballaaran tahay caqabaduhuna way ballaaran yihiin ama ha noqdaan dowladda tan haddan joogta ama tii ka horreysay ama tii ka horreysay anu saddex baan si wanaagsan u garanaya marka tii sheekh shariif laga madaxda u ka ahaa laga soo bilaabo waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey ma aha khibradna uma lahaa sida loo maamulo dowlad uma laha marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa hadal mooyaane hanti ma keenayaan tilmaam haddaan ku siiyo walaal waxa weeye waxaa la samaynayaa ciidankaa la bedbedelaya saraakiishiisa sare waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebela lagu bedelaya kani four point five kii ma buuxinayo arbaca wanisifkii kanise ma buuxinayo ciidan qaran four point five iyo arbaca wanisif ma dhisayaan waayo dadkii iskuma dhafmayaan isku mabda' ma yeelanayaan isku himilo ma yeelanayaan mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaara u ah markaa dowladnimo kuma dhismayso ciidano kuma dhismayo marka inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaa waa taarikhdaanu ka jawaabi doonaa tuutaanu xidhan doonaa waa been weeyaan walaal fikir la mida kan brofesor cabdi ismaaciil samatar waxaa qaba brofesor afyare cabdicilmi maya waa waa faham darrada meesha taalada haddii uu waxaa isbedelay marka qofkan markii dhibki dhacayay inaanu tabar lahayn oo askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo discipline fiican aysan jirin oo dhaqaala jirin wixii waxba iskama bedelin suuso la gashtay iyo khudbad la jeediyana waxba kuma dhamaanayaan marka mar waxay iska in waxay tusinaysaa un wax emotionala oo markaas caadifadahoo reaction oo markaa waxaa dola laga sal celinaayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni ku qasamaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa marka maalinba qofbaa imaanaya suuta gashadaa kii hore ku dayanaa meeshuu tagaa wasaaraddaa la bixi waxaas oo dhan waxba sooma kordhin qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la'aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran soomaaliya xildhibaan daahir amiin jesow ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba tabaryarada ayaa keenaysa waxaas aad arkaysid niyey ka tahay laakiin haddana tabaryara laskuma nooco qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burburka soo baxay waaye in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadina uu niyad u haayo in shaqaaf la tirtiro oo wax weyn laga qabtado sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa qof kastaoo muwaadin ah hamigiisa markay dhib geystaan wuu kusoo dhacaya laakiin haddana awooddii iyo materiaalihii looga hortegi lahay waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatayna saaran oo intaana dagaal ka socdo oo intaana qoraxyo ah oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahay dadkooda muxuu ahay waxgalka ahaa ay kula-anayeen cunaqabatayna qaramada midooba ka saaran hub ma soo galan karno wax ma yeelan karno inta kama dhexi karno de qaran burburyaanahay oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn lahayd la kowsaday muxuu ahay globalization oo muxuu ahay ku salaysan argagixisanima iyo iyo muxuu ahay argaxisan meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhegteen oo kaymo ka gadeen oo ay dhulka hawdka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadow waa bar iyo beer bar markaan ku leehay waa xoolaha iyo beeraha intiina waxaa haysata shabaabkaa ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahaa dhulkii xoola ahaa iigaa joog marka waxa laga haysto waa magaalooyinka dal sidaas oo cunqabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa dhaqaalihii mesiis kelilahi laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay ay heli lahaayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaaliyeed iyo ragga oo ilaahay wax siiye ay lacag intay dhigaan hubka lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tillaabsado loo baahanyahay insha allah waxaan rajaynaya inay aan kasoo qaban doono dhibka ay nagu hayaan argixisada marka waxaad leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaa baa nagu ballan sidaa baa nagu ballan leeyihiin niyadday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaaba adag feri tabartaada soomaalida waxay dhahdaa hadday hadday tabartaada walba waxaas ku run sheegto taagtaada ku been sheegto qofkaan niyey ka tahay aniga daahira oo hadda aad ila hadlayso xildhibaan jeesowa waxaan jeclahay in shabaab cawo hal habeen laga siibo tuutaha waa u gashanaa waa u tegaya xataa meelaha furmaha waa u tagaa laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waktiga gaarayso warmaha siday kugu afaysan yihiin markaa dagaal aad ku jirto ayay ku xiran tahay sidaad u guulaysato marka guurdarada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamurtay ee soomaaliya ku habsatay oo muxuu ahay dawladaha muxuu ahay waaweyn iyo iyo muxuu ahay beesha caalamka iyo guud ahaan qaramada midoobe cunaqabataynta ay saareen waxaasoo dhamaan oo aanayn karaa
maalin kadib dadka soomaalidu waxay xusi doonaan qaraxii afar iyo tobankii oktoobar laakiin su-aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo rofesor cabdi ismaaciil samatar ha ku horeeya jawaabta laba arrimood baan anigu ka hadlayay iminka muddo toban sannadood ku dhow ama ilaa kun iyo laba kun iyo sideedii waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xaraga leh oo khibraddii soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iidaysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary school ka soo baxday in la yidhaaho soo tartama oo dabadeedna shanta kun sidaa looga soo saaro shantaa kunna oo waddankao dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan taasi waa kow ta kalena waxa weeyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa marka macnaheedu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaan shabaab intooda badan waa dad soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidhnaadaan in iyakana si rasmiya wada xaajood loola galo ilaan waddanka way la leeyihiin dadke labadaa haddaan la samayn oo barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayaana una iman oo iminka ka midha dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay oktoobar kale hore magaalada muqdisho waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayadda xamar madaxtooyadeeda ka taalla unbay muujinaysaa walaal afyare cabdi cilmi ayaa isagu qaba sidan waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horta in la helo muwaafaqo siyaasiya oo dadka soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeyaa ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay na wax oo just yani show aan ahayn xaqiiqo ah bal waxa aan isku khilaafayna noo dambeeyana arrimahan amniga istaraatiijiyadii iyo aan aan ka develop garaysano oon arrintaa ayada aan ku dhaqaaqin horta arrintaa ayada asalka koowaad taas waaye hadda muwaafaqadii guud meesha ma taalo mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladdu waa iska iska adkaataa khilaafka siyaasadeed ama ha ka dhexeeyo madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe uku rabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabacaa imaanayo waayo focuskiyaa lumaya oo wixii la focus garaynayo oo ujeedadii ujeedadiyaa laga habaabaya indhaha laga leexinaya taas horta i think waa mid mida ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii si aan dhib u imaanin horta waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaana laga leeyahay istaraatiijiyadii oo oo oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan adi ciidan la samaynayo ciidankaasi oo noqdaa ciidan dadka soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyo oo oo oo oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'ilka ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hala kala eriyo ma aha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo leanna waa turkidu hadda waxbay u samaysay strategiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kun qof ay kasoo baxaysa laba saddex kun oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc oon dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka lala yahay ama soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dunsamin dhaqaale waxaan loo haynin ma hore uma socon karaan ciidanku waa lasoo tababarayaa berrita waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo iska tegayaan way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii aasaasiga ahaa la sameyo waxaa isleeyahay afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigiiyo amnigi intaa waa ka ballaaran yahay yani amnigi hilibkidi waa waa wax aada u ballaaran oo meel kastaba nolosha gala markaana si guud loo fikiro oo hadda waxaawad moodaaba wixii o dhan waxaa lagu soo koobay amnigaba shabaabka keliya inuu yihin arrinta maaha inta qabaailka dhibaato ah waxa ah yani kooxo kale oo oo danleer oo fara badanaa jira criminality fara badanaa jira marka waxaa la rabaa waxa in si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin keliya hal actar ooba laga yaabo dawladda inuu kaga kaga kaga awood roon yahay meelo fara badan marka saasaan isleeyahay waa looga bixi karaa maxay isagu la tahay taliyii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali samboloolshe
waxaa loo gaashaamo kara waxay tahay waa in weerarada al-shabaab lagu haayo intii ayagu weerar iyo meeshay digtooda la sigi lahaa horta waa in shabaab goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo la xiridigtiimo dhinaca kalena waxay tahay waa in commitmenti ama dawlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa ammaan yahay iyo soo dagaalanka al-shabaab iyo tabarbarnaamijii meeshay doonto haddiisa ee ka ducan tahay shabaabka in lala dagaalo oo ciidankii iyo sinkii ciidanka iyo qalabeyntiisii iyo caqiidadiisii iyo tababartiisii iyo polisigii shabaab ama argixisada lagula dagaali lahaa ama dawladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa muhiim tan ugu weyna waxay tahay soomaalidu waxaa la rabaa shabaab ayagu waa midaysan yihiin iyo inta sharta ka shaqeysa ee argixisada ah inta kale in umadooda ay wajahdo iyagoo madaysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda hoo qabqabsiga faraha badan oo xagga siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo waxay xiriirta laga baxo nimankan waxaa loo baahan yahay duug weyn lagu qaado samar la yeesho waxa intaan oo kaletaa muddo dheer iyo dagaalka wasaaajiisanaya samar la yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dadka ka cabsan xaskamada dagaalka ee- ee ee xilligan taagan
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo